ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka egeeka magaalada muqdisho ka dahfuray mashruuca nidaaminta cuntada soomaaliya oo wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya iyo hirgeliyahayta mashruucan way dareero doona muddo lama sine wayna isku kaalado doona wasaaradda beero iyo waraabka soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay silan hala raashin dheelitiran wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maaree yaan ku horeynta weyba sharaxaad ku biyey mashruucan iyo walows dadka soomaaliyeed usaa ka kordhii doona
wasaaradda wasaaradaha cuntada oo ay ugu horeyso wasaaradda beeraha iyo hay-adaha u mka ee cuntada ka shaqeeya oo sidaad fahmaysaa faw w f p ay ugu horeeya iyo coordination dhammaaya u m koosona kor nagala coordinate raydo intaasa ka wada shaqeyn doontaa systemkaasaan doonayna inaan horumari dabcan wasaaradda shaqaduna waxay u soo gashay dadka wax loo samaynayo oo wax loo wadaa waa bini-aadamka maadaama ay tahay wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshada iyaduna xaggii social protectionka iyo dadka in cunto nafaqale la siiyo kuwa liita la taageero saasa kusoo gasho haylaha dowladda oo dhan ku shaqada ilaa xafiiskii prime ministerku ra-isul wasaare ku-xigeenka magala joogo iyo tiim taas bay maanta marka loo jigarayna mashruuc noocaasa oo u mka iyo dowladda ka wada shaqeeya halkan ulaaji karanayna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in mashruucaas uu wax badan xoojiyo nidaamka dowliga national transformation banaanka qorshaha cuntada ee dalka oo priority one tuo ah inuu xoojiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax jaamac ayaa sheegay in mashruucan uusa nagada doono koyo ku faa'iidaysado doonaan guud ahaan dadka soomaaliyeed oo weliba si weyn uo ku faa'iidaysada doonaan barnaamijka isbeddelka qaranka udubdhexaad buu u yahay mowduuca la yidhaahdo la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo kobcinta wax soo saarka haddii aan hoos u soo daategno george conway oo khabiir in muddo ah madaxda u n ta ka tirsana dalkan xoogogaalo ah wuxuu inoo sheegay in gugii dayrtii ay biyo yaraysay gugiina saadaashu aanay qurux badnayn macnaheedu waxaa weeye malaayiin dadka soomaaliyeed ah baa nafaqa darro iyo macaluul halis u ah waa xaqiiqo ina sugayso markaynu iridda ka baxno wejiga inaga saaran weliba waa mashaqooyin iyo maqaadiiro beriyihii hore toban sanno iyo labaatan sanno la sugi jiray laakiin haatan sannadle noqday dalka soomaaliyeed oo laga qodo shan kun oo warood oo min hal kilomitr squara waxay xallin karaan baahida biyo ee dadkeenna iyo xoolaheennuba ay qabaan wax weynna ma aha markaynu eegno nimcooyinka ilaahay inagu galladay dee haatan batroollo iyo macdan iyo nimcooyin dhulka hoostiisa laynoogu sheegi jiray baabaynuba rabnaa inaynu la soo baxno macnaheedu waxa weeye waxaynu maalgelin karnaa waxyaabaha nugeylka iyo nafaqadarrada ka hor imanaya